وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ marka gaalada lagu yidhaahdo iska jira waxa ah hortiinna iyo waxa ah gadaashiinna waxaa loola jeedaa aakhirada iyo cadaabkeeda iyo adduunka iyo xaaladihiisa kala duwan si laydinkugu naxariisto ma maqlaan inta ka go'an hadalka waxaa la fahmayaa inuu yahay way iska dhega tiraan waanooyinka oo dan u geli waayaan degniinaha